wasiirka warfaafinta galmudug cali maxamed faarax ayaa magaalada dhuusamareeb ka furay tababar aqoon kororsiya kaasoo ku saabsan kahortaga wararka been abuurka iyo hubeynta wararka xaqiiqada ah tababarkan ayaana loo qabtay in ka badan shan iyo labaatan suxufi oo ka howlgala warbaahinada magaalada dhuusamareeb kaasoo la siiyey cashiro waxtar leh wasiirka warfaafinta galmudug cali maxamuud faarax iyo xoghayaha saxafiyiinta galmudug maxamuud cismaan cabdulla ayaa si wadajira uga waramaya muhiimada tababarkan aan ugu talagalnay in muddo saddex maalin ah aan wax iska weydiino ama aan aqoon isweydaarsi ku saabsan sameyno sida looga hortago xogaha been abuurka ah sidoo kale fahamka hubinta xogaha inta aan la baahin ka hor saddexdan maalin way yar tahay laakiin waxaan ugu talagalnay in wax badan lagu xambaaro annaguna aada uga fakirnay tuuliska iyo waxyaabaha la isticmaalayo inay noqdaan waxyaabo oo casri ah waxaan idinka rabaa oo aan inii dardaarmayaa duruuf walba oo jirta iyo wax walba oo caqabada oo jira dadka way wada hayaan qofba sibay u hayaan laakiin sharaftaada iyo ibaadadaada iyo maaragtay islaamnimadaada inaad badbaadsato kulli waxay ku jiraan dadkaaga inaad ugu shaqayso si fiican oo nadiifa oo wanaagsan sharcigii saxaafadda ayaan soo wadnaa waana diyaar golaha wasiirada inaan geeyaa ka dhiman waxaan rabaa sharcigaas markuu soo baxo wixii ka dambeeya in sharcigaas loo wada hogaan saxaafadda maaragtay shakhsiyaadkaana xaqou siinayaa tababarkan ayaa muhiimad weyn u leh in wariyaasha ay helaan aqoon iyo fikir ku saabsan shaqooyinka ay ka qabtaan xarumaha warbaahinta